shirka sanadlaha ee duweysta mashaariicda caafimaadka galmudug ayaa maanta ka furma magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug waxaana shirka goobjoog ahaa agaasimayaal iyo agaasimo waaxeedyo ka socda degmooyinka dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug mudane cabdiweli cabdulaahi jaamac oo furay shirka ayaa sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan loogu hadli doono muddada ou socdo
shirkaani waa shirkanagii saddex bilaha ahaa oo aan diboogista ku samayn jirnay mashaariicda caafimaadka ka socota degaankanaga waxaan mar walba dib u eegi jirnay horumarka laga sameeyo adeeg bixinta caqabadihii aan ku wajahnay saddexdii biloodoo lasoo dhaafay markaas ayadaa iyo qorshaha saddexda bilood oo xigta waxaa xaqiiqatan xusid mudan in mar kaste waxyaalihii lagu ballamo iyo qorshaha ka soo baxa shirkaani uu u fulo sidii looga ballamay kasoo qaybgalkiisa iyo halabuurkiisa iyo miradhalkiisa shirkaana mar walba uu ahaa mid lagu tashto marka waa idinkaga mahad celinayaa mar walba sida muggala uga soo qaybgashaan iyo labada iyo saddexda maalinoo shirku socda sida aad iskugu mashquulisaan oo waqti aad u gelisaan inuu shirkaani noqdo shir adeega caafimaadka galmudug wax badan ka bedela waa idinkaga mahad celinayaa kasoo qaybgalkeenna shirkan quruxda badan waxaan idinka codsanayaa sidii caadada noo ahaan jirtay dhaqanka noo ahaan jirtayba inaad awoodda gelisaan saddexdan maalin ama labadan maalinba inaad si dhammaystiran uga doodaan oo loo soo bandhigo guulihii aan gaarnay horumarkii aan samaynay dhammaan caqabadaha aan wajahnay iyo sidii lagu xalin lahaa xalkoodiiba iyo qorshihii laba kun shan iyo labaatan aan soo qabanaynay oo ama haaf maraya ama olmost dhammaystir u dhow ama aan waxba laga qaban waa inay sanadkan soo gabagaboobaan shan iyo labaatanka waxaan rajaynaa hadduu ilaa yidhaahdo inuu riboort soo baxo oo riboortkaasoo qoritaankiisa uu bilaaban doono hadduu ilaa yidhaahdo january sanadkan uu bilaaban doono shan iyo labaatanka waxaan ku soo bandhigi doonaa wixii wasaaraddan iyo dhammaan hay-adahan u qabsoomay laba kun iyo shan iyo laba kun iyo labaatan laba kun iyo shan iyo labaatan marka waxaan rabnaa hadduu ilaa yidhaahdo inaan qabyo aysan ka dhex muqanin
shirkan ayaa saddexdii bilood mar la qabtaa waxaana wax badan laga ogaadaa xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanada galmudug iyo sidii sare lagu qaadi lahaa adeegyada caafimaadka deegaanada dowlad goboleedka galmudug